weliba magaalada xudure xarunta gobolka bakool ubadaya xaflad si heesare laan agaasimiyey taasoo laga daafura adeegyada cusub ee laakori isbitaalka shivo iyo kumid in adeegyada gurmudka deg dege ambalaasta oksijiinka iyo adeegyada kale caafimaadka xafladu iyo weliba ku qayb galay maamulka gobolka bakool kan degmada xudur ururada bulshada iyo marti sharaf kale intii dareertii xafladiya weliba meerisilaa ka bandhigay horumarka uu sameeya isbitaalka shifo ee degmada xudura madaxa isbitaalka shifo hosbitaal iyo weliba isu ku herbeeya dadaalada iyo sameeyahan si lan hormariya adeegyada caafimaadka ee degmada sooni xusi in adeegyadan cusub iyo galankujeysida doonana badbaadiyo ka nolola bukaanada xaaladaha adag wajahayana maadaama n aragni marka magaaladii xudur iniya nagati magaalo oo sii fadahayta xaafadoosha marka shiil durgahayan oo sii weynadahayan xiliyadii qaarkoodna marka munaasab anhayn ama suurtagal nagada korn in la helo bukaana xanuunsan in hadiiri koran goobii caafimaadka inun insheegni marka adeeg adeega doona oo e marka adeegoo ambalaase oo xillo kasta ee meel kasta markaasi ukumada deegaanka amase magaalada rooga marka bukaankaas in adeega doonto marka safirii ah oo baahida markaasi isu qaba ee lanka qobada doon haddii laahaya sababto ah wayba suurtagal an hayna xilliyada qaarkood in insooda korna waxyaabaha qaarkood sida bajaajta oo kale hamiinkii oo kale inayn dareero korna bajaaj taasin marka bukaanka kalifi korta inay xanuunada usahaaydartiya andhamada kora bajaaj laan ama gaadiid laan ama fursadiisu markaasi meeluska deyrafadi isan helo korna saas oo kale cisbitaalka oybalaha ka kordhiyay marka mashiinka oksijiinka ah oo siin marka kaalan muhiima u qaadada kora badbaadada qofka baniaadanka ee nafsaditis haddii qof marka naqaska ka hiri maciyaal hadiisu nagada amase hadiisu langwing nagada eus ambaahada kor marka aniis hal oksijiin waa hawidan oo qofka nagadahayta oo haddii hawida ka hiranta ama naqaska ka hirima marar qaarkood hawilaan isu andhamada kor bukaankaasay bulshada degmada xudur ay ku qayb galiyay xafladda ayaa bogaadeen horumarka uu sameeyay xarunta caafimaadka ee shifo hosbital iyoona tilmaamintay adeegyadan cusub iyo muhiimata bulshada gaar ahaan bukaanada baahan daryeelka deg dege markas khaase dadka hosbitaalkaas gooninka hirinayay oo kuwar qabay kastamar shayhaya kumid tahay ana marka waxyaabaha aan ciidanka dhiiridiyamay haytay oo ay dhiirigelinteen isbitaalkaas ka hirinaada oksijiinta iyada muhiimig ata oksijiinta wal markasta lan baahanyihi isbitaalka hoob oksijiin ban lahayn maybwa ma erekor maylaraatimil isbitaal ma erekor sababto ay qofki emergency-gahay ba haalad hata lakahaayo kor hooban jarna dhabsheeleta tan oksijiinta ena maylaraay antaasa kwerayeen ciidan mahasanta sida hata lisin sheegaw bukaanka jiife mangmalayaasa eeda bukaanga jiife madilin mahadsanaynintan bukaanga ma jiifeen walwiinga ku bedeli maxameday khayr alisiya dhanaga baaritaanka wal ku bedeli dhanaga tayada daawida wal ku bedeli dhana daawida lisheenahayo wal ku bedeli marka maylaraaye eed eeda ardaya goobtan isbedel wiin ardaya inkastoo hortaba ardaya ka dadaalay dhanka dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka bakool aadan cabdi awaare ayaa dhiirigeliyey oksijiinka laaka kordhiyey isbitaalka shifo ee degmada xudur weliba uusa bulshada ka bogaadiyey in isbitaalka la garab surmaa mayna ku fadayhi unoo bulshadeenna inaynu isbitaalka ka hirinaana isbitaalka inaynu ka hirinna hoban isbitaalka ka hirinna isbitaalka qiimo weeldhade maga weeldhade laakiin hobanan ka hirinne maybu ahaa belede kale leylambah isbitaalka micno ma weeldhalow qiimo ma weeldhalow markas isbitaalka qiimahan weeldhada inaynu ka hirinaana walalaale walaagimadaas usu culays iyo usan araga usumay ku fadaanahay inuusimadaas nin gudbiye dhaqaatiirta madaas wal ku qabada korta magaalo kasta haato ama baydhabo haato mise muqdisho haatoy naan ku baahanaa dhakhtarka taas taasu ini oo arrintaas bulshada soo bana tan iyo saddexaad tan iyo lanku baahanyoo ah inay caafimaadka ka dadaalaan daawo quality lena biyaan ooba daawo quality lena biyina micno ma suubiyaas lan walba mayba meelo hoob la furada bakaaro la seedo daawo dheedka laha kuwada bedeli laha qaadada macnaha maybu aha qofkii daawo weydiiyaay sun la sii dhibaatada yeelata sisaas nindhiina marka daawada iniya nagata daawo quality leh qalabkana inuusa nagada qalab quality leh doctoorka walaanan ku baahagna iyo guud ahaan dhaqaatiirtaba magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool sanadooyinka dambe weliba horumaraha dhiniyada adeegyada bulshada ka sameeyaysa sida walbarashada iyo caafimaadka inkastoo weli markaasi xeerkii lambahana ay indeerna